geeka oo kale ah sanad walba waana ka iidan labaatanka juun waliba adduunka dhon la kuxusay maalinta qaxootiga adduunka hay-adda qaramada midoobey aan qaabilsan qaxootiga yaa maalintan kamuujaasa dareenka ka iidan hadhawaayokiyo tixgeliyowkiyan hayta dadka dalshooha ku roori sababo la hariira olaad iyo culeysyoha wajahay daraadiye iyo weliba sidii on hela lahayeen nolol fayla iyo oo nalanfiiryaana qofka magangelyadoonka eh qofka uu seeyey iyo meeluusa ha ku roori toona qaramada midoobeyee sheegtay in sababo dadkuunka kalifi iyo idoosho ha ku rooran yee ankawacanta dagaalada rabshado cadaadiskii hadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalalsha ku jara cabdiqaadir cali maxamed oo ee guddoomiyaha hay-adda qaxootiga barakacyaalka soomaaliyeed ee dowlad goboleedka koonfur galbeed yowey baa ku hadalay sidaa gargaar iyo ankafidayaan dadkaha kanagadi dadkaha ku nagadi qaxootiga ka sugan magaalada baydhabo dadkaas matixanagada oo dalka dib lahankanaga kooyan unakorla kaaladana hay-adaha amniga wasaaradda amniga waaxda immigrationka oo taasoo un isticmaalana qofkaas maadaama wadanku kooyo wadan kale wasaaradda amniga iyo la dareersiyaana ogolaanta ah in dadkaas amnihan kooyayaan wasaara hay-adan waaxda oo immigrationka ah socdaalka ah maadaama iyo dal ha ku bahayaan sharci ha ku bahayaan dalku gal sharcina lansuubiyaw amniga oo booliska ah oo iyo la dareersiyaana oo degmada una sheenana kabacdi maamulka degmo iyo gobolna in sheegana wargeliyaana in dadkaas hanagadahayaan oo daljohanka nagadahayaan iyo tiradii oo qoyska ah walila ha ka dhawaayay meelanka saw meela oo iyo halhamiinka dhaxaayaan ama roogayaan maalintii hokooya maalintiya kala ku tabaayaan halhamiigna meelilaka sarfigarayaw afka qalaad way station lankasaw ama meelilaka qaabilaw dadkii dibhangnagaday xaruntaasoo magaalada baydhabo ka taala taasoo galanta ka haaya galanta guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed meelaasoo markaasna ka diiwaangelin lamaad lankasuubiyaw hamingii maalina rogaan wacyigelinna lansuubiyaw wadanka iyo kooyan in dowlad ku jirto nidaam jira sharci jira amni jira kabacdina wali lan bilaabay walaagii tasiilaad eh oo la siiyaw lix bilood oo qarash la siiyaw oo andareeraw oo qoysaska lix ayin qarashkaasoo ah laba boqol doolar qoyskiiba qoys ahaanna laba boqol doolar oo daawo ah haddii lix qof ayin kungi laba boqol doolar qaadaan lix bilood andareerasa qoyskaas wali kaloo andareeray wal oo la eraw oo la siiyaw oo imkaaniyaad ah kaarar oo iyo raashin iyo walka qaadan iyo maacuun lix bilood kadib wali intaasay lansiyawna walawa lan walbaba si deegaanka iyo haddii nabad ka seeda koranka nagada haddii deegaan iyo in seeda korna magaalooyinka iyo roogaan halkaasoo haddana barar calaamo gaar ay ka suubsadaayaan oo deegaan ah lakukasaw lakuku saaro karo ama lakuku sooco karo dadkii ha barakacay si kaalmooyinka hay-ado imbiyaayaan iyoona qeybtiyo oon helaan qaxootiga dhinaga kale ahaana ku mida dadka qaxootigaee riidanka nagadii magaalada yawey baa ku hadalena sadayee ta noolaliyo saddex sano waa dhantahay intaasba inta leensaan la iskaga joognaa intaan alaabta leesoo dhaqaa haddana guriga leesoo tirtira haddana waa imaanale ilmihii kashti aan ka hele ilmihii haddana dibka ayakalen aadina
bismillaahi raxmaan iraxiim magaaga may lahrey ubreengeedin aliyo lahre en qaxootigan may waha en madegaya muddo afar muddo afar sane e lan walsi haba yaraate ma jirta may kukoyana kenya kukoyan badana kenya kukoyan en qaxootigan laakiin qaxootigan haba yaraate inta afar sane dhisi inta dhisi dhatiyo lan walsi male lan unkoyna male wal macaawine e dowladda koonfurkeeda haatoy hay-adoo haaden international ama local haatoy lan walnasii ma jiraan masaamadey todoba unug ee yahaay iyadan dhibaataysanna gargaar aan baahana nadna gargaaro galnana qobdo nadna sii walnana siyo baahdaana dhirigdaana nano ogaado wadankii kana iyo wadankii kalena roogni wadankaas intana roogni madoorta hunguri iyo walaas walba haysanta intii wadankii kana kooyni dhib id dhibaata oonkana haaysada hungurigana haay walkasti fadaana biyowan haaysana ilmaanyadana aama hayta teed may fadaanaha antanana nooleyo gargaar lanayn suubiyo hunguri iyoonay bii i baadhatiyoonana siiyo hay-adda qaxootigan qaabilsan qaramada midoobey weliba ayaa sheegtay in qaxooti badan oo soomaaliye iyo ka dhibaataysanyeen guud ahaan gobolada dalka iyo dalalka caalamka